In ka badan laba boqol oo ruux oo bukaanno ah ayaa adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah loogu sameeyay isbitaalka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka faa'iidaystay dadka magaalada Ceelbaraf iyo deegaanada hoostaga. Dr Axmed Xalaal ayaa markaasi faahfaahiyay adeegyadan ay markaasi u sameeyaan bulshada ku nool deegaanka Ceelbaraf.
bismillahi raxmaan raxiim waxaan toddobaadkan ku sugnayn degmada ceelbaraf waan ka wadnay howlo indhabaaris iyo indhafiiqis loogu talagalay dadka deegaankan ku nool iyo tuulooyinka ku hareeraysan waxuu gogol xaar u tahay howshaasuu isbitaalka ceelbaraf in si rasmiya loo howlgeliyo oo aan rajeynayna isbuucda soo socda insha allahu tacaala si dhammaystiran in isbitaalka loo qalabeeyo loogana shaqo bilaabo hadduu ilah yiraahdo dad maaragtay ilaa boqolaalaha baaritaanadii iyo daweyntii ka faa'iidaya qaliinkii indhafiiqina weli wuu socdaa insha allahu tacaala biraha soo socdana wuu socdoona ilaa adduula kala noqdo maya waa markii labaad isbitaalka qaybta indhaha iyo indhafiiqa sanadkiiba mar laba mar baa laga fuli jiray laakiin hadda waxaan rajeynayna insha allahu taala indhafiiqale inuusan noqone qaybihii asaasiga ahaa ee meejarka ah inuu isbitaalka saldhig ku ahaadaan qaybahan kale maaragtay yaryarne mar kastaba insha allah kambeyn loogu yimaado hadduu ilaa yiraahdo howsha hadda weli way socotaa dadka hadda shalay loo fiiqay indhaha maaragtay dhowr iyo toban qofood waaye dad kalena insha allahu tacaala liiskay ku jiraanoo waa hawshan waa sii socon doonta hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajeynaynaa markii lasoo dhaafo aan dhaweytaan sameyna dad maaragtay boqol iyo dhowr qofoodaha ka faa'iiday haddana maaragtay insha allahu tacaala inay dad badan ka faa'iidaan ayaan rajeynayna hadduu ilaah yiraahdo qaliinada qaliinada guud ahaan indhaha waa la sameeyaa laakiin badanaa waxaa jira kuwo loogu talagalay meel lagu sugan yahay lagu sameeyo la socashada u baahan marka badanaa kambeynada markii lagu jiro iyo safarada noocaan kuwa ugu badanoo ka faa'iida waa indhafiiqa kuwa kale maaragta ama burooyinka ama dhaawacyada iyo waxyaabahana waa la sameeyaa wixii marka toosiin ama maaragtay la socasho u dhow u baahan oo laga yaaba qaliinkiisa in mar labaad mar saddexaad loo baahdane badanaa meel saldhig lagu yahay ayay ku fiican yihiin marka muqdisho u dirnaa waa marbasi hadda barnaamijka hadda socda waa barnaamij caadi oo isxilqaana dadkuna ayaguna ka qaybgelayaan oo qof kastaba tabartiisa uu maaragta uga qaybgelayo marka qaarkood barnaamijyo hay-ado iyo maaragtay dad kale ay bixiyaan muxsiniinaha jiro oo dadka looga faa'iideeyo hadba marka wixii la haayaa dadka looga faa'iidaya haddii wax la hayana waa loogu shaqeeyaa haddii markaas waxa gacanta lagu hayo howla aysan jirin ama bajad ama mashruucane dadkana wixii ugu saacidi karana waa lagu saacidaa ayaguna waxay ka qaybgeli karaan ay ka qayb galaan badanaa horta dadka gaar ahaan meelahan adraafta ama magaalada ka fog oo maaragtay degmooyinka iyo tuulooyinka ku hareeraysan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay sanado badan la indhala'aadaan xanuun wax yar toban daqiiqo qalliin socana ayuu ku filan yahay waxa ku baxayana aysan badnayn marka waxaa laga yaaba asoo ku tashanaya intaasoo maaragtay qarasha ku galaya markuu yimaado waxba ayna ka bixin oo mar qaarkood lacaglaan loogu sameeyo ama wax yaray ka baxaan inuu yidhahdo intaasoo sana waxa maa u indhala ah marka waxaan ku baaqayaa dadku waa soomaali maxay ay tood qofka u tegaysa dhakhtarku waa soomaali haddaad ula tegtid oo tiraahdo anigu waxba ma haystay ii qabo qof damiirkaageed maaragtay iyo dareenkaaga dareemayo kula qaadayo waayo kaala qaybgalayo marka waxba maaragtay yaan dib la isku dhigin qofkii xataa dhaqaale xuma haysato yuusan dib isku dhigin ha yimaado dhakhtarka u yimaado waxna waa loo qaban hadduu ilaa insha allah dhanka kale dad dadkii markaasi ka faa'iidaystay adeegyadan bilaashka ah ee nafiiqista ayaa ka mahad celiyey dhankooda
xaley maxamuud jimcaale degmada caalbaraf waxba ma oga jeedin haddana waa fiicantaha waaba la fiiqay araggeeda beel waay haddana way ii fiicantaha si fiican waxuu arkaa hal faraa liituso waa arkay labaa liituso waa arka waa dareemay markii hore wax ma u jeedin huuma uma arkaynin waa xagga marka saan dhow iraaha arkaa maahana walaalahayna allah barakeeyo waa nabad caafimaad qaba ilaahay mahadiis waa caafimaad qabtaa albaraf ha hoosey kabay ah ilaaha noo gargaar ilaahay mahad ilaaha iska leh ama dowladda soo dadaashana ilaah mahad caafi khayr allah siiyo allahay barake maya waa xoogaa waxoogaa waxoogaa hey waa fiicantaha hey maga allah noo barakeeyo hey allah noo barakeeyo